wasiirka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo isna warbixin dheer halkaas ka soo jeediyey guud ahaanba xaaladda eh, kusoo korortay soomaaliya oo dhanba gaar ahaana gobolada koonfur galbeed soomaaliya oo ah eh, ayax ama ludayga waxa loo yaqaano oo weerar ba-an ku hayo gobolada koonfur galbeed soomaaliya in dadka reer koonfur galbeed soomaaliya marka ugu horeyso ilaahay ay baryaan nimco kastoo ilaahay ay- uu keenana waxay leedahay nusqaanteeda qur-aan badanna la akhriyo Eh, wasaaradda beera- beeruhuna ay ballan qaaday in wax allaaliya wixii eh, bahalkaas adowga ah oo xaalufinaya dhirta iyo mirihii sanadkan soo go'ay intaba ay la dagaalami doonaan loona diyaariyey daawooyin aan dhibaato u keenaynin dalagga iyo dadka laguna dagaalami doono eh, eh, eh, bahalkaas daya- ayaxa ah uu soo diyaariyey wasiirka lana geyn doono gobolada koonfur galbeed soomaaliya intaba